bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasaaka idahayo qodobada warkeenana waxaa ugu waaweyn golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta lagu wado inay ka doodaan hindisa sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda taliska booliiska qaybta galmudug oo ku guulaystay ka hortaga kooxad doonayey in ay dhir ka jaraan deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug webiga shabeelle oo ku fatahay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan kaas oo saameyn ku yeeshay dalagii beeraha ee ku yaalay halkaas akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha lubnaan michel cawn ayaa ku baaqay in dalkiisa uu qaato nidaamka cilmaaniyadda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo isniina taariikhduna waxay ku beegan tahay koob iyo soddonka bisha sideedaad sanadka labada kun iyo labaatanka kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii odhan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inay ka doodaan hindisa sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda wariyaheenna aamine xaaji xuseen maxamed ayaa faahfaahinaysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay kulankooda ku yeeshaan xarunta kumeelgaarka ah ee fil hargeysa kaasoo ay ugu doodi doonaan akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha soomaaliya hindi sharciyeedka ayaa waxaa soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya oo ka shaqeysa arrimaha beeraha sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa lagu wadaa inay akhrinta labaad marsiiyaan hindi sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya aamin xaaji xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho
taliska booliiska qaybta galmudug ayaa ku guulaystay inay ka hortagaan kooxad doonayey in dhir ay ka jaraan deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waryaheenna maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray
sanadihii lasoo dhaafay la mamnuucay jarista dhirta kaas oo loo adeegsanayo dhuxusha in laga sameeyo deegaano hoostega magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa ciidamada booliiska qeybta ka howlgashay deegaanada galmudug waxa ay ku guulaysteen ka hortegidda jarista dhirta iyadoona dada ku howlanaa arrintaasi lasoo qabtay iyo gaadiid lagu doonsanaa inay arrimahaasi ka shaqaynayaan deegaano dhanka bari ka xiga magaalada dhuusamareeb iyadoona ciidamadu ay soo qabteen su-aalana lagu weydiinayo saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb aliska booliiska iyo maamulka magaalada dhuusamareeb oo iskaashanaya ayaa amaro kasoo saaray arrintani isla markaana la mamnuucay in dhirta la jaro taas oo dhuxulo loo adeegsanayo sidoo kale waxaa la hakiyey dhuxusha lasoo gelinayo magaalada dhuusamareeb taas oo kontrabaan ama mamnuuco ka noqotay gaadiidka iyo dadka lagu qabtana saldhigga dhuusamareeb la geynayo ciidamada booliska ayaa ku howlanaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka hortegidda arrintani kadib markii amaro laga soo saaray iyadoona dadka deegaanka ay arrintani sheegeen inay xaalufin tahay sidoo kalena ay usoo cabteen maamulka iyo ciidamada booliiska ah arrintaasina ay tahay mid aan laga ogoleen sharci ahaan deegaanada galmudug maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu u baaqay bulshada in laga hortago cid waliba oo deegaanka xaalufin ku haysa maadaama nadaab guur iyo dhibaato xoogan ay deegaanku uu kala kulmay jarista dhirta sidoo kalena waxaa xusida mudan in mararka qaar dadka dhuxuleyda ah ee ku howlan jarista dhirta iyada dhexdooda dhibaato ay isu geystaan kuwa oo dagaal gacanka hadal ah dhimasho iyo dhaawacna geystay uu dhex maray sidoo kalena waxaa iyana jirtaa in dadka deegaanka cabashadani kol hore ay soo gudbiyeen taas oo maamulka iyo ciidamada booliiskuba ay u ballan qaadeen in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid waliba oo lagu qabto iyagoo dhirta jaraya dhuxulna u adeegsan doona maxamed cabdi maxamed reediyo muqdisho ismarab
wararka ka imaanaya gobolka hiiraanna waxaay sheegayaan in webiga shabeelle uu ku fatahay deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo fatahaadaasina ay ka dhalatay saameyn uu ku yeeshay dalagyadii beeraha waryaheena sakariye cali raage ayaa warkan buulo barta ka soo diray
webiga Shabeelle ee mara bartamaha degmada Abuula Burde iyo deegaanada hoos yimaada ayaa saameyn ku yeeshay dadka beeraleyda ah isagoona webiga jaray dalagyadii ay beerteen dadka guddiga iskaashatooyinka beeraleyda degmada iyo maamulka degmada ayaana gaaray tuulada Jabole oo uu saameeyay webiga Shabeelle iyagoona sheegay in dhibaatada kale ee jirta ay tahay in anyixii dhowaan saameeyay gobolada qaar in uu saameyn u geystay deegaanada hoos yimaada degmada Abuula Burde waxaana ay baaq ay u direen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda beeraha dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyagoona sheegay in dhibaatada sanadkani labada jeer gudihiisa soo laalaabata aanan wax laga qaban anyax annaga waxba diyaarada uma haysano sun uma haysano waxaan u haysano male awalbaba maamulkeennana wax lagu soo kordhinayo loo soo zaa'idinayo ma jirin oo dowladda sooma fiirinaynin maxay ay to shacabkeennana wuuba ka daran yahayba tii dalagii waxaa kaloo aafada labaadoo u timid waxay tahay biyobaxa sanad walba soo taagan marka biyobaxa sanad walba soo taagan waxaan u baahnaa lahayn in biyoxireenna la sameeyo in biyaha sidaysan dalaga nooga waxaynan la sameeya xataa dawladda haddaysan wax kale noo qaban karin marka waxaad u moodaa in aan nahay ummad la dayacay ayada iyo maamulk ayaga iyo maamulkoodaba la dayacay oo aan dawladdaba aanba u tirsanaynba u xisaabnayn gaar ahaan khaasatan hiirshabeelle khaasatan degma gobolka hiiraan khaasatan degmada buulaburto waxaad moodaa in aan nahay degma la iloobay horta waxa mugu ugu horrayda aan aan baaqu diraayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha stateka hirshabeelle maxamed cabdi waare waa labada madaxoo meeshaan ugu sarrayso annagu waxaan u malaynaynaa inaan degannahay jasiiradan soomaaliya aanan ahayn oon hiiraan ahayn annaga hiiraan wad gobolooyinka oo oo oo sideedaba oo oo laga taliyo annaga wax naga darano inanay jirin aan u malaynayaa waxay tahay baabuur nooma soo galo baabuurkaayna waa diyaarad kor ka timaado korna ku baxdo haddana wax hay-adahoo samafaluhu nooma yimaadiin mar labaad mug waxaananaga waxaama isniriba dawladda kamaba tirsinoo jasiirad gooniha degantiinoo oo soomaaliba mihidiinaa isleenna horta annaga waxaan rabnaa inaan madaxweynaha hirshabeelle iyo ka dawladda federaalka ah oo maxamed cabdulaahi farmaajo ay deg deg nooga soo jawaabaan annaga dalagii ugu horreeya oo dayrtii waxa ku tegey dhammaanba anyax waxa ku xigsaday dayrtii nafteedii jiinkana waxa la tegey biyo hadda guga kii la tacbay waa kaas biyu dhex yaalin hamba idinka sheegi mayno indhihiinaa ku haysiin waxaan idiin sheegaynaa ummaddan waxay u baahan tahay samafal deg dega waxay tabar ku tacabtay hadda waa ku hortagoo hayaan kuu u dambeeyey macluul in loogu baa meeshaan ay sankuu saaran tahay kusimaha guddoomiyaha degmada jaliil ciise foode ayaana waxa uu hay-adaha caalamka iyo madaxda dalkaasna ka codsaday in arrintaani fatahaadda ay mar weliba soo laalaabato wax laga qabto bulshada aan meeshaan ugu nimiday tuulada jaaboole ee dalagoodii maaragtay ii sheeg masiibooyinka isdadaba jooga ay maaragtay iska daba gaareen geerida keliya lama yidhaha innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun masiibo kasta waxaa la yidhaha innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan rabaa marka in marka ugu horreysa alla subxaanahu wa tacaala masiibada inuu ilaahay naga dul qaado ilaahay baan ka baryaynaa marka ugu horreyso xayiraadda ilaahay naga dul qaado na dul saaran in ummaddan jidadka loo furo si ay ayagu ugu shaqaystaan xoogooda sakariya cali raage barnaamijka saaka iyo dunida buulabur
duubka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa taageeray go-aankii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ee uu ku magacaabay guddiga xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle wariyaheenna cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkan jawaar ka soo diray
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe oo maanta kulan ku yeeshay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay taageero u muujiyeen guddiga soo xulista baarlamanka dowlad goboleedka hiirshabeelle uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdiwaare waxayna sidoo kale baaq ay u jeediyeen guddigan iyagoona ka codsaday in si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan arrimahan loo soo wakiishay ilaahayna tawfiiqa ka dhigo guddiga doorashooyinka uu madaxweynaha soo magacaabay oo kooga iyo tobanka qofooda waa waxaan sugaynay gacmo furan baan ku soo dhoweehaynaa hogaasyada waxay usoo fariisteen saakii kow iyo tobanka qofood ee loo magacaabay guddiga doorashada ee madaxweynaha isteedka maxamed cabdiwaare uu magacaabay soo dhowaynteeda ayaan iskugu nimid maanta meeshaan ninka loo magacaabay guddoomiyaha loo magacaabay waa ninkii imi maasha allah aan dhihi lahayn
waxaan idinku salaamay salaanta islaamka salaan kadib guddiga la soo magacaabay oo kow iyo tobanka ah oo dhismaha baarlamaanka golaha shabeellaha isteedka dhexe ah soona magacaabeen madaxweynaha hirshabeelle waare iyo intii la shaqalaho ku-xigeenadiisa ah annaga dardaaran waa marka ugu horreysa horta beriga taageero waaye guddiga haddii lasoo magacaabay waa la filinayey wax la sugay waaye
annaga waxaan degannaha isteedka hirshabeelle waxaan sugaynay in muddaa in guddigii farsamada doorashooyinka lasoo magacaabay hirshabeellaan sugaynay in muddo aan sugaynay madaxweyne maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle ayaa ku dhawaaqa habeen hore oo guddigaas waa daahnay inaan shala taageernaa loo baahnaay waa dib dhacnay waxaan muujihaynaa haddaanna odayaasha dhaqanka hirshabeelle ku sugan inaan taageersannahay guddiga uu magacaaba maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle
maanta horta waxaan nahay taageero ninka la dooranayo garoor ma ama la dhadhaminayo cusba maaha qul gacanta inagu jirta mumin lama kal god lama qaniino ninka adig keesinays waa nin mutacalim taageeridan ay muujiyeen odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli maalin uun ka hor madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare uu magacaabay guddi ka kooban kow iyo toban xubnood kuwaas oo ka shaqayn doona soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabeelle
haween badan ayaa ka qayb qaata howlaha nadaafadda ee ka socda magaalada muqdisho kuwaas oo hoostaga maamulka gobolka banaadir haweenka ayaa lafdhabar waxay u yihiin nadaafadda iyo bilicsoo celinta caasimadda haddaba waa sidee nolosha haweenkaasi warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay waryaheenna aamine xaaji xuseen maxamed
ka shaqaynta nadaafadda ayaa ah mid aada u adag waxaana haween badan oo ka shaqeeya nadaafadda mar waliba ay soo galaan goobaha ay ka shaqaynayaan ama ay nadiifinayaan haweenkani qaarkood ayaa shaqada nadaafadda waxa ay ka maareeyaan noloshooda halka kuwo kalena ay ka maareeyaan nolosha qoyskooda iyadoona haweenka ku shaqeeya nadaafadda inta badan aana helin dhiirigelino ku aadan in la siiyo abaalmarino maadaama haweenka ay yihiin lafdhabarta bulshada loona baahan yahay in loo hiiliyo laguna dhiirigeliyo shaqooyinka ay qabanayaan inti iskaa wax u qabta shaqaalahan ilaa iskool waa beri cusub ilaa binti una oktoobar labada baarta anakaa dhisnay ilaa aqalka hooyooyinka anakaa dhisnay iskaa aan ku dhisnay hadda ma sokicin waxaan ku waayeelowni shaqadaan waaya jidkaan
intaan socono oon shaqaynayno oo iskaa wax qabsa aan ku shaqaysano oo waddankeena aan daafacno laamiga wax noogu khaskhashaada ma arkin haweenka degmada waxaan ku shaqaynaa xilqaan sartiisa karta waarteen waa isxilqaanay waa dadaalnay waxa naga maqan malo alxamdulilah shukri bilcaalamiin nafteena iyo dalkeena usoo hurnay nafteena dadkeena u shaqaynoynaa alxamdulilah sartiisa ka dhigan haweenka soomaaliyeed ayaa xaqiiq ah in ay door weyn ka soo ciyaareen ololihii isxilqaan ee lagu dhisayay goobaha danta guud ee dalka sida tiyaatarka qaranka madxafka maktabadda qaranka iyo goobo kale oo lagu dhisay ololahaani aamine xaaji xuseen maxamed raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho
cayaartooy soomaaliyeed oo ku nool dalka maraykanka ayaa horumar waxa ay ka sameeyeen cayaaraha markaasi laga dheelo dalkaasi oo ay ka mid yihiin cayaarta loo yaqaano golofka oo inta badan soomaalida aan loo aqoonin tartan kubadda golofka ah ayaa waxaa lagu qabtay waddankaasi maraykanka waxaana ka qayb gelaya kooxa soomaaliyeed oo qaarkood ay yihiin dhallinyaro markaasi ku dhalatay qurbaha islamarkaana halkaasi ku nool waryaheena cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray ciyaartan oo ay soo qabanqaabisay ururka daa'irta golofta qaaradda ameerika ee american junior golf association ayaa waxaa sanadkan ka soo qaybgalay toddobaatan iyo sideed ciyaartooy oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ka kala socday dunida iyo qaaradda ameerika daadooduna u dhexaysay labayo toban ilaa iyo shan iyo toban sano jir iyadoo saddex ka mid ah ay sanadkan ahaayeen soomaali amerikan ayaa lagu qabtay magaalada portland gobolka oregon ee dalka maraykanka maxamed cabdirashiid ibraahim salma iyo sihaam oo saddexduuba walaalo ah ayaa kaanimo fiican ka keenay ciyaarta golof sihaam cabdirashiid ibraahim oo ahayd gabadhan ugu da-da yarayd ciyaartan balse fundooyinka ay keentay loogu ogolaaday horena guulo uga soo hoysay aasiya iyo africa iyadoo xilligaasi matalaysay dalkeena soomaaliya ayaa hadda gashay kaalinta tobnaad waxayna keentay afar iyo toban dhibcood salme ayaa gashay kaalinta labaatan iyo sagaalaad halka maxamed uu ciriirsaday kaalinta afartan iyo lixaad aabe cabdirashiid ibraahim oo wakhti badan geliya carruurtiisa ayaa waxa uu warbaahinta qaranka soomaaliyed u sharaxay taariikhdiisa isboortiga guulaha ay carruurtiisu ka gaareen ciyaarta golofta iyo weliba wakhtiga ay bilaabeen isagoo u mahadceliyey cid kasta oo garab istaagtay gaar ahaan wasiir khadijo cayaaro fara badanaa ka soo qaybgalay haddii layidhaahdo los angeles oo kale maraykanka waxaan tagnay new york ay ka soo qaybgaleen ay qaadeen championshipka new york waxay qaadeen california waxay qaadeen los angeles waxay qaadeen ventura waxay qaadeen california junior golf waxaanu aadnay haddana inaan u cayaarno qarankeena soomaaliya waxay tageen tunisia waxay noqdeen cayaarihii ugu horreeyey ee soomaali u cayaaro waxayna noqdeen afartan iyo toddoba sano cayaarta jaamacadda carruurta carruurta ugu da'yar oo qaranka u cayaar ayay noqdeen waxay soo qaadeen biladda ee cayaaryada ugu wanaagsan moroccoy tageen shanay soo qaadeen masaray tageen sanadkii hore alxamdulilah intaasoo dhan hal maalinna kamanasan kamana daalin ilaa haddana waan ku jirnaa taana waxaan u sameynay jaceyl aan u qabno diinteenna waddankeenna iyo dadkeenna ilmaha iyo waalidkooda ayaa intaa ay ku sugnaayeen gobolka oregon waxaa garab istaagay dhiirigelinna u muujiyey marwaxaa weji macaale sheikh qaasim iyo mukhtaar oo ku hadlayay hogaanka jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ee north america waxayna bulshada soomaaliyeed ka codsadeen in dadka noocaas oo kale ah la garab istaago salma iyo maxamed ayaa waxay cabireen dareenkooda iyaga oo u mahadceliyey dhammaan ummadda soomaaliyeed wasiir khadiijo iyo jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya oo garab iyo gaashaan u noqotay Hi everybody, my name is CM Ibrahim. I'm 12 years old. Um, I'm so proud to be participating in this wonderful tournament hosted by AJGA. And without my father and my mother, I would not be here. I love them so much. Thank you for everything they have done for me. Without them, I would never be here.
Assalamu alaikum, my name is Salma Ibrahim. This is my sister Siham. We just finished playing the Adidas Championship at Heron Lakes Golf Course in Portland, Oregon. I would like to thank SNTV for coming here and sharing our content with all of Somalia. I would like to thank the Southwestern Somali community of North America for coming out so far and supporting us. Um, I would also love to thank my mom and my dad. They support me through everything. Without them, I couldn't be here, and they are amazing. They're the best parents in the world, and I love them so much always.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, my name is Muhammad Abdul Shahid Ibrahim. Uh, I, the golf course is beautiful. It was very tough, but I did my best. I would like to thank the Somali community in Portland for all the support. I want to thank my mom and dad and SMTV for uh, the support and uh, help they gave me out here on the golf course. Without them, I wouldn't be out here playing without their support and help. Thank you.
ciyaarta golofka oo laga tuuro siddeed iyo toban goobood qaadatana ku dhowaad saddex saac ayaa ah mid soomaalida ku cusub iyadoo derbigaasi ay jabiyeen aabe cabdirashiid iyo hooye caddi oo labaduba go'aansaday inay ilmahooda ku garab istaagaan ciyaarta golofka laakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka gobolka oregon dalka maraykanka
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana warka dibadda madaxweynaha lubnaan michel cawn ayaa ku baaqay in dalkiisa uu qaato nidaamka cilmaaniyadda kaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay qaabka keliya ee lagu ilaalin karo wadaniyadda islamarkaana midnimo dhab ah looga hirgelin karo dalkaasi master cawn ayaa sheegay in awood qaybsiga ku salaysan diimaha ay dalkaasi ku habboonayd kun sagaal boqol siddeetankii siddeedamaadkii xilligaas oo uu ka soo baxay dagaalkii sokeeye balse hadda ay caqabad ku tahay horumarka iyo dagaal iyo la dagaalanka musuq maasuqa waxa uu ka hadlayay sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay aasaaskii lubnaanta maanta jirta xilalka ugu sarreeya dalkaasi ayaa hadda waxaa lagu qaybsadaa qaab diini ah michel cown oo madaxweynaha ah waxa uu ka soo jeedaa masiixiyiinta lubnaan halka ra-iisul wasaaraha uu yahay nin muslim sunni ah afhayeenka baarlamaanka oo laga dhigo qof muslim ama shiica xukuumadda uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xasan diyaab ayaa isceshisay tobankii agosto ee sanadkan kadib markii uu dekadda caasimadda bayruud ka dhacay qarax xooggan oo khasaaro badan dhaliyey ugu yaraan laba boqol oo qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi ka dhashay laba kun toddoba boqol oo tan oo maadada ammonium natrade ah taasoo si kafaysasho la-aana loogu keydiyey maqaasin ku yaalla dekadda magaalada caasimadda ah ee bayruud tan iyo waagaasi wixii waxaa jiray dadaallo lagu soo dhisayo xukuumad cusub wararka ayaa sheegaya in dajiraha lubnaan u fadhiya jarmalka mustafa adiib ay u badan tahay inuu xilkaasi qabto kadib markii uu taageero ka helay dhinacyada ugu muhiimsan siyaasadda waddankaasi dowladda waddankaasi lubnaan ayaa cadaadisyo kala kulmaysay shacabka waddankaasi iyagoo samaynaya dibadbaxyo ballaaran oo ay ku dalbanayeen in ay wax ka qabato arrimo ay ka mid yihiin musuq maasuq iyo sidoo kale dhaqaale la-aan dalkaasi soo wajahay sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan warkii aad kala socoteen dhegeystayaal rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena meel kastoo ood joogtaan inta aanu warkan warka xiga dib uu kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo